maamulka gobolka nugaal xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale ayaa xafiisyada xarunta gobolka nugaal kusoo dhaweeyey guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed farweyne guddoomiyaha gobolka nugaal ayaa madasha soo dhaweynta ka hadlay bismillaahi raxmaan iraxiim maanta xafiiska gobolka nugaal waxaanu iskugu nimi oo booqasho noogu yimi guddoomiyihii horeeto ee gobolka nugaal haddana ah gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi faraweyne gudoomiye soo dhowow xaruntaadii horeto gobolka nugaal ku soo dhowow waa magaaladaadii waa dadkaagii waa dalkaagii waa xafiiskaagii ku soo dhowow bulshada iyo ummaddana waxaanu u sheegaynaa gudoomiyaha soo dhoweynta iyo booqashaduna soo booqday meeshan inuu aad iyo aad uu shaqo badan oo ballaaran uu ka qabtay shaqadaasna waxyaalo ka mida aanu tilmaami karno kuwana ay iska muuqdaanba waxyaalaha ka midka aanu tilmaami karno ay tahay xarunta hadda aynu ku jirno oo gobolka nugaal ama dib u habayn ku sameeya buu ahaa cumar intuu guddoomiyaha ka ahaa meeshaan ama uu joogay astaan muuqdo uga tegey astaanta muuqdo uga tegey dalka iyo dadka iyo bulshada reer garowe iyo reer nugaaleed intaba way hayaan wayna ogyihiin taariikhdaasna mid qarsoon ama la qarin kara midna maaha gudoomiye brioritiga aana siisay adigoo shalay soo degay aanoogu timi ama aanugu soo booqatay ama shaqaalihii iyo meeshii aa xukumi jirtay aa ka bilowday safarkaagii iyo iyo socdaalkaagii aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa ugu dambeyn guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa isaguna dhankiisa mikrafoon ka qaatay isagoona mas-uuliyiinta soo dhaweysay xafiiskooda uga mahad celiyey inuu maaragtay loo mahad celiyaay waa shay sunnaa waaye oo diini ah marka waan idinka mahad celinaynaa sharafta waa ka guddoonnay intaa kadib waxaan aada ugu mahad celinayaa soo dhoweyntii ballaarnayd ee shalay dadka reer puntland waftigii hogaaminayay madaxweynuhu ay u sameeyeen gaar ahaan maxaan hayday reer reer garowe annaga waxaanu ka nimi kismaayo kismaayo nabad bay ahayd shacabkii reer kismaayo salaan baa idinka wadnaa waxaan kaloo idinka mahad celinaynaa oo gaar ah markaanu ku jirnay dagaalkii raasi camboni inaadna garab taagnaydeen oo aad ku faraxsan in jubbaland guulaysato aad jubbaland la dumin arrintaasna waa idinka mahad celinaynaa annaga laftigayagu ilaa hadda calmiskaad waa daba taagannahay oo in ciidamadu ay calmiskaad ku adkaadaan iyo dagaalkii reer jubbaland ay wada galeen iyagoo midaysan saldhigna waa ahayd caasimaddu dadka reer caasimadda iyo maamulkiina weliba adiga iyo aada tagteen ku-xigeenadaadu ilaa iyo calmiskaad arrintaasna aada shaqadaa qabateenna waxaan leenahay waa mahadsantihiin